bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cla ashraf اlanbiyaai wاlmursaliin sayidina muxamedi wcla aalihi wasaxbihi ajmaciin waa dersigeenii labaatanaad ee kitaabkii suwar min xayaati saxaaba dhinaca kale waa dersigii koobaad ee siirada ama taariikhda taariikh nololeedka saxaabiga jaliilka ee magaciisa la yidhaahdo cabdullaahi ibnu jaxsh awalu man duciya biamiiri lmu'miniina wuxuu ahaa qofkii loogu yeedho amiiru lmu'miniin ruux loogu yeedho ninkii ugu horreeyey weeye alsaxaabiyu saxaabiga alladii saxaabigaasoo nasuuqu canhu nasuuqu aan soo bandhigayno iska dheh hadda kaxayn weeye ama dheelmid xoolaha marka la dheelmayo gadaal laga kaxaynayo ama la quminayo xoolaha marka la kaxaynayo yaa saaqa la yidhaha saaqa kaxayn marka hadda war warkii xadiidka ama sheekadii baan soo kaxaynayna oo gadaal ka soo wadnaa marka micnaheeda waxay tahay aan soo bandhigayna uun asaxaabiyu saxaabiga alladii saxaabigaasoo nasuuqu aan soo wadno aan idin soo wadno soo wadnona waa la yidhaha soo kaxaynaynana alxadiida inaan ka sheekayno alaana hadda wathiiqu silati xidhiidhka uu la leeyahay birasuulillaahi rasuulka ilaahay xidhiidhka uu la leeyahay mid uu adag yahay weeye wathiiq waxaa la yidhaahdaa wuxaa aad xadhig aad loo guntay oon furmaynin xadhig inta la guntay aan la furi karaynin guntin aan la furi karayn baa waxaa la yidhaha wathiiq wathiiqu silati xidhiidhka uu la leeyahay mid uu adag yahay weeye birasuulillaahi rasuulka ilaahay xidhiidhka uu la leeyahay wa waaxidun mid weeye oo min asxaabi alawaliyaati fi lislaam iska leh awaliyaad awaliyaad waxaa la yidhaha hebel baa waxaa ugu horreeyey hebel baa waxaa ugu horreeyey hebel baa waxaa ugu horreeyey yaa waxaa lagu al awal waay marka taasaa waxaa lagu jamciyaa awaliyaad waxyaaba badan uu ahaa qofkii ugu horreeyey ayaa jirtay qofkii ugu horreeyey marka waxyaabuu sheegayaa sheekha uu ninkan ugu horreeyey laakiin qaar baan sax ahayn masalan wuxuu dhahayaa ruux uu rasuulku calan u gunto isagaa ugu horreeyey taasna sax maaha waa looga horreeyey oo dad badan baa ugu horreeyey uu xamse ka mid yahay uu ugu horreeyey taas marka taas uu ku gafay sax ma ah siirada ayaan kusoo aragnay laakiin asxaabu alawaliyaat dheh fi lislaami fa huwa kow horta ibnu cammati rasuulillaahi rasuulka ilaahay eedadii inankeedii weeye eedadii inankeedi marka rasuulka ilma abtiba yihiin daalika sababtana waxay tahay lianna ummahu cabdullaahi bna jaxshi hooyadii umayma bintu cabdilmualib waaye umayma binta cabdilmualib kaanad waxay ahayd camata nabiya rasuulka eedadii bay ahayd caleyhi salaatu wasalaam midda kale wahuwa oo cabdullaahi bnu jaxshiihi sihru rasuulillaahi rasuulka ilaahay seedigi weeye rasuulka ilaahay seedigi maxaa jira rasuulka zaynab binti jaxshi oo la dhalatay cabdullaahi bnu jaxshi yaa ummahaat almuminiin ka mid ahayd daalika sida uu seedidiga ugu yahay waxa weye lianna ukhtahu walaashi cabdullaahi bni jaxshi walaashi oo zaynab binti jaxshi ah kaanad waxay ahayd zawjata nabiyi alkariim nabigeenna sharafta badan ee suubanaha ah xaaskiisa ayay ahayd wa ixdaa ummahaati almu'miniina hooyooyinka mu'miniinta mid ka midana way ahayd wa awalu man qofkii ugu horreeyay buu ahaa kaasoo cuqida lahu loo guntay liwaa-un calan fil islaami islaamka dhexdiisa marka taas waxaan nidhi sax ma aha waxaa ka horreeyey xamse iyo rag badan oo kale ayaa ka horreeyey iyo cali iyo wa huwa cabdullaahi bnu jaxsh bacda daalika markaa kadib awalu man qofkii ugu horreeyey weeye oo duciya loogu yeedhay amiir almuminiina amiir almuminiin loogu yeedhay innahu cabdullaahi bnu jaxsh ninkaasi cabdullaahi bnu jaxshi weeye alsadi ee qoyska reer bani asad la yidhaahda ka dhashay aslama wuu islaamay cabdullaahi bnu jaxsh qabla an yadkhula annabiyu intuusan nabigu gelin calayhi salaatu wasalaam daar al arqam ibn al arqam intuusan gelin ayuu islaamay marka waxa weeyaan saddexdii sano ee hore ee dacwadu ay sirta ahayd ayuu galay halkaa yuu islaamay fa kaana wuxuu ahaa min asaabiqiina dadkii u badiyey ee u horreeyey ilal islaami islaamka dadkii ugu horreeyey ee u badiyey islaamka ayay ahaayeen badinta waxaa laga wadaa un markii la tartamay dadkii ugu horreeyey ee so- markii ugu horreysay islaamay asaabiquuna alawaluun qur-aankii kusoo aroorayba oo dadka ugu fadliga badan muslimiinta dadka ugu fadli badani waxaa weeyaan asaabiquuna alawaluun walamaa markii adina uu fasaxay annabiyu nabigu calayhi salaatu wasalaam liasxaabihi asxaabtiisa markii uu fasaxay bilhijrati in loo hijrooda ila almadiinati magaalada madiina firaaran bidiinihim iyagoo diintooda la baxsanaya min adaa quraysh qurayshta quraysh dhibkeedana kala baxsanaya kaana wuxuu ahaa cabdulaahi bnu jaxsh thaani lmuhaajiriina dadka hijrooday qofkiisii labaad buu ahaa id sababtu waxay tahay lam yasbiqhu kama hormarin ilaa haada alfadli fadligan isagaoo hijrada ah ilaa abu salamo maahane cid kale uga hormartay ma jirin calaa an hase ahaatee ana alhijrata ilallaahi in alla daraaddii loo hijroodo wa mufaaraqata alahli waalwatan iyo in laga tago in la faaruqo oo laga tago ahalkii dadkaagii xaaskaagii iyo caruurtaadii iyo ehelka iyo aabbaha iyo hooyada iyo qaraabadaadoo dhan in laga tago fii sabiilihi ilaahay diintiisa daraaddeed looga tago lam takun maysan ahayn amran jadiidan arrin cusub maysan ku ahayn calaa cabdillaahi bni jaxsh maysan ku ahayn arrin cusub maxaa jira faqad kaana faqad haajara faqad dhab ahaantii haajara wuu hijrooday huwa isagu iyo wa bacdu dawiihi iyo dadkiisa qaraabadiisa hoose qaar ka mid ihi qabla daalika intii hadda ka hor intaan madiine loo soo hijroonin ka hor ilal xabashati bilaadi alxabasha ama geeska afrika iyo najaashi asxaabtii u hijrootay ayuu ka mid ahaa laakiin hase haatee hijratahu hijradiisa haadihii oo tan ah oo madiina loosii madiina loo soo hijrooday kaanad waxay ahayd ashmala mid ka ka guda weyn oo ka shaamilsan wa awsaca ka baaxad weyn tii hore faqad haajara markan waxaa hijrooday ahluhu xaaskiisii caruurtiisii wadawuuhu qaraabadiisa oo dhan wa saa'iru bani abiihi aabbihii intuu dhalay dhammaantood rijaalan rag wa nisaa'an haween wa shayban odayaal wa shubaanan dhallinyaro wa sibyatan caruur oo wiilal ah wa sabiyaatin iyo dhallaan ama caruur gabdho ah ama hablo ah dhammaantood way soo wada baxeen faqad kaana wuxuu ahaa beytuhu isaga gurigiisu beyta islaamin guri islaam buu ahaa waa kulli waa la wada soo wada islaamay wa qabiiluhu qabiilkiisuna wuxuu ahaa qabiilo iimaanin iimaan qabiilkiisu ah famaa infasaluu ma aysan ka bixin ay kharajuu can makata maka maysan ka bixin xataa badat ilaa ay ka noqoto diyaaruhum guryahoodii xasiinatan mid tiiraanyeysan ama murugaysan ka-iibatan oo aada u murugaysan waqadad waxay noqotay khawaa'a mid madhan mid madhan oon ruuxna joogin khalaa'an madhasho khalaana waa marasho khawaana waa marasho intii o dhan bu wada adeegsanaya maran oon hadda ruuxna ku jirin ka an lam yakun isaguusan ahayn oo kale fiiha iyada aniisun mid la weheshadaa min qablu hadda ka hor uusan ku jirin walam yasmur isaguusan ku caweynin fii rubuucihaa gudaheeda saamirun mid caweeyaano uusan ku caweynin meel aan weligeed la joogin oo kale ayay guryahoodu noqdeen marka guryahoodii oo dhan waa laga baxay waa iskaga tageen gurigoodii oo sidiisii ah ayay iskaga tageen walam yamdi ma soconin ama ma gudbin hayru qaliilin wax yar waxaan ahayn calaa hijrati cabdulaahi cabdulaahi bni jaxsh hijradiisii iyo waman macahu dadkii la socday xataa kharaja ilaa ay ka soo baxaan zucamaa'un quraysh odayadii qureysheed yatuufuuna inay gaaf wareegaan fii axyaai makkata magaalada maka xaafadaheedii limacrifati man si ay u ogaadaan waa kuma limacrifati si ay u ogaadaan man raxala qofkii ka guuray canhaa magaalada ka guuray oo min almuslimiina muslimiinta ka mid a iyo waman baqiya ciddii weli hadhay oo muslimiinta ka mid aho weli aan bixin wa kaana waxaa ahaa dadkaas gaaf wareegayay fiihim abu jahl ayaa ka mid ahaa wa cutbatu bni rabiica ayaa ka mid ahaa fa nadara wuu eegay cutbatu nin oday u ahaan jiray ilaa manaasili bani jaxsh reer bani jaxsh guryahoodiibuu eegay guryahoodii ayuu eegay oo tatanaawaxu tatanaawaxu niyaaxi weeye ay ka qaylinayso tatanaawaxu fiiha ay ka qaylinaysa uuni alriyaaxu dabayshu dabayl unbaa baa qaylinaysa wax kale ma jiraan hal ruux oo jooga ma leh dabayl unbaa ka qaylinaysa dabayshii assaafiyaatu ee boodhka kicinaysa dabayl boodh kicinaysa unbaa fuuf leh maahane ruux jooga ma leh oo wa takhfaqu ay garaacayso abwaabaha albaabadeedana ay garaacayso dabayshu hafqan garaacid ay garaacayso albaabadii ay isla dhacayso oo jiiqda albaabadii hayaan wa qaala wuxuu yidhi markaa cutbat ibnu rabiica asbaxad waxay noqotay diyaaru bani jaxsh reer bani jaxsh guryahoodu khalaa'an mid madhan oo tabkii ahlaha dadkeedii u ooyeysa fa qaala abujahl baa wuxuu ku yidhi waman haaulaa'i yayyihiin kuwaasi maxay yihiin waman haaulaa'i kuwani maxay yihiin xataa tabkiihim diyaaru si guryo ay ugu ooyaan ma waxbay ahaayeen uma markaa kadib wadaca abujahlin yadahu abujahal gacantiisa ayuu geliyey calaa daari cabdulaahi bni jaxsh ayuu geliyey wuu bililiqaystay wey wuu bililiqaystay wuu bililiqaystay faqad wadaca wuxuu saaray abujahl yadahu gacantiisii calaa daari cabdulaahi bni jaxsh uu bililqaysay wixii yeelay oo dhan buu qaatay faqad kaanad waxay ahayd ajmala haadihi adduuri wa agnaaha cabdulaahi bni jaxshi daartiisa waxay ahayd tiibuu qaatay midda ugu quruxda badan bay ahayd faqad kaanad waxay ahayd daarta ama guriga cabdulaahi bni jaxsh cabdulaahi bni jaxshi waxay ahayd ajmala haadihi duur guryahan ama daarahan ta ugu quruxda badan wa agnaaha ta ugu xoolaha badan bay ahayd xoolaha looga tegay wa jacala wuxuu bilaabay abujahl yatasarafu inuu iskaga tasarufo fiihaa guryihii iyo wa fii mataacihaa alaabteedii kamaa sidii yatasarafu uu ugu dhaqmo almaaliku nin xoolo iska lihi fii mulkii wuxuu lahaa yacni uu bililqaysa uu iska qaatay falamaa markii balaqa uu gaadhay cabdulaahi bnu jaxsh markuu markii uu gaadhay warkii falamaa markii balaqa uu gaadhay cabdallaahi bni jaxsh uu gaadhay maa wixii sanaca abuujahlin abuujahal uu ku sameeyey bidaarihi gurigiisii dakara daalika arrintaasaa wuxuu u sheegay lirasuulillaahi rasuulki ilaahi sala allahu caleyhi wasalam rasuulku u sheegay cabdulaahi ninkii abujahl ahaa guryahaygii wuu bililqaystay fa qaala lahu nabiyu nabigu wuxuu ku yidhi caleyhi salaatu wasalaam alaa tardaa miyaadan raalli ku noqonaynin yaa cabdulaahi cabdulaahi oo an yuctiyaka allaahu inuu alla ku siiyo biha daartaa lagaa dhacay daraaddeed daaran fi ljannati daar inuu jannada kaa siiyo miyaadan ku raalli noqonayn marka jaa dadka jannada loogu bishaareeyay buu ku jira inkastuu shahiidnimanuu ku dhigtay oo hade lahubaba laakiin isagoo nool buu rasuulku u sheegay in daar guryo maaragtay jannada uu ku leeyahay mar haddaad danna jannada aad daar ku leedahayna yani ehlu jannaa tahay micnihii qaala cabdullaahi wuxuu yihi bala alleeleh raalli baan ku hay yaa rasuul allah qaala rasuulku wuxuu yihi fadaalika kaas oo jannada aada guri ku leedahaa laka adiga kuu sugnaaday fa taabat waxaa wanaagsanaatay nafsu cabdullaahi cabdullaahi naftiisii oo xanaaqii iyo cadhadii iyo murugadii ka haysay in gurigiisii laiska bililiqaysay baa ka ba-ay waqarat caynuhu ishiisana way qawowday maa kaada ma sigin cabdulaahi bnu jaxshi yastaqiru inuu ku sugnaado fi lmadiinati magaalada madiina bacda maa wixii kadib takabadahu magaalada madiina ka soo gaadhay takabadahu ka soo gaadhay oo min nasabin dhibaato ah fii hijratihi hijradiisii al uulaa ay horreysay ee lagu aaday bilaadi alxabasha iyo wathaaniyati tii labaad wixii dhib ka soo gaadhay kadib ma uusan sigin inuu ku nagaado magaalada madiina wamaa kaada ma uusan sigin ama kuma ma- qarka uma gaadhin ama ma sigin yaduuqu inuu dhadhamiyo shay-an wax oo min tacmi araaxati nasashada dhadhankeeda ah fii kanafi alansaari ansaarta soo dhowayntooda iyo martigelintooda bacdamaa naalahu wixii soo gaadhay kadib oo min adaa dhib ah calaa yaddi qurayshin quraysh xaggeeda ka soo gaadhay xataa shaaa allaahu ilaa alla uu ka qadaro an yatacarada ninka la yidhaahdo cabdulaahi bnu jaxsh inuu soo gaadho liaqsaa imtixaanin imtixaankii ugu qadhaadhaa oo carafahu soo maray fii xayaatihi intuu noolaa wa an yucaanii inuu ku rafaado uu ku silco acnafa tajribatin tajribo midday ugu qallafsanayd taasoo laqiyaha uu la kulmay mundu aslama laga soo bilaabo maalintuu islaamay ee falnurrif aan u jilcinno assamca maqalka liqisati tilka tajriba tajribada iyada ah sheekadeeda aan maqalkeenna siino oon u jilcinno tajribadii alqaasiyati ee qallafsanayd almurati ee qadhaadhayd maatin tajribadii intadaba wuxuu u doortay alrasuulu rasuulku sala allahu calayhi wasalama thamaaniyatan sideed nin oo min asxaabihi asxaabtiisa ka mida wuxuu u doortay lilqiyaami inay sameeyaan biawali camalin camalkii ugu horreeyey caskariyin oo militari fil islaami islaamka marka warkan sax maaha waa laga horreeyey sariyata cabdulaahi bni jaxsh saraayaa badan iyo khasawaad xataa uu rasuulku leeyahay ayaa ka horreeyey laakiin waxaa la dhihi karaa waxay ugu horreysay dhowr sh- si- siyaabood bay ugu horreysay horta waa midii koobaad oo dil ka dhaco oo dad la dilo ama xoolo lala wareego ama maxaabiis la qabsado intaas horta iyadaa ugu horreysay waxaa kaloo ugu horreysay meeshii ugu fogayd ee la aada ay ahayd maxaa jira sideed nin iyagoo ah yaa intay madiine ka tageen iyo meel u dhaxaysa maka iyo daa'if nakhla meesha la yidhaahdo nakhla meeshii rasuulku sala allahu calayhi wasalama ee suuratuljinni ay kula soo degtay ee markuu daa'if ka yimid ay jinnigu kula soo xidheen isagoo tukanaya nakhladu waa meeshaas taariikh badan ooy leedahay waxaan kusoo aragnay siirada marka meeshaas waa fog oo ilaa lix boqol oo kilomitr ku dhadhow oo meeshaa fog iyagoo sideed nin ah ayay aadeen dhinacaasna halis bay ka ahayd marka inahaas ee iyay waxay ku lahayd qiso gaara ayay ku lahayd maahane ma aysan ahayn tii ugu horreysay maysan ahayn maxaa jira hadda siiradii waan soo wada aragnay intii ka soo horreysay oo dhanna waan soo aragnay fiihim sideedaa nin waxaa ka mid ahaa cabdulaahi bnu jaxsh iyo wasacd ibnu abi waqaas baa ka mid ahaa wa qaala rasuulku wuxuu yidhi "Law- lawamiranna la uamiranna calaykum waxaan amiir idinka dhigayaa asbarakum cala aljuuci waalcatash ninkiina gaajada iyo haraadka uga adkaysiga badan uma caqada rasuulku wuxuu u xidhay ama u guntay liwaa'ahum sideedaa nin calankooda licabdillaahi bni jaxsh ayuu u xidhay fa kaana wuxuu ahaa awala amiirin amiirkii ugu horreeyey oo umira madax looga dhigay calaa daa'ifatin min almu'miniina mu'miniinta ka mid a marka yacni isaguba wuu shee- waa maya waa laga horreeyaa la yidhi xamsi iyaa ka horreeya waa la hubaa taas xadada wuxuu u cayimay rasuulku alrasuulu rasuulu lkariim sala allahu calayhi wasalam licabdillaahi bni jaxsh wuxuu u cayimay oo u magacaabay wijhatahu meesha uu aadayo iska baxoon lama dhihin meesha uu aaday nakhla aad baa layidhi wa actaahu haddana rasuulku wuxuu siiyey kitaaban qoraal buu siiyey qoraal ee, la xi- xidhan ayuu siiyey warqad xidhan ayaa la siiyey saddex maalmood socaa layidhi saddex maalmood kadib fur waxa ku yaalla u aqri ragga kula socda mise laba maalmood dheh wa amarahu rasuulku wuxuu amray allaa yandura fiihi qoraalka inuusan fiirin uusan aqrinin ilaa bacda masiirati yowmayni laba maalmood markuu socdo kadib maahan falama inqadaa markii uu dhammaystay calaa masiirati asariya calaa masiirati sariyati ciidanka socodkiisu yowma yowmayni ow yowmaani markuu dhammaaday waxaad tidhaahdaa falama inqadaa markii uu dhammaaday yowmaani laba maalmood calaa masiiri calaa masiirati sariya ciidankan ololaha socodkoodii markii laba maalmood ay dhammaadeen siduu rasuulku sheegay nadara wuxuu aqriyey uu fiiriyey cabdullaahi ibnu jaxsh fi lkitaabi qor-aalkii uu rasuulka siiyey fa idaa markii la furayba fiihi waxaa ku sugan idaa nadarta haddii aad aqrido ood fiiriso ilaa kitaabii qoraalkayga haadaa oo kan ah famdi soco xataa tanzila ilaa aad ka degto ood ka gaadho nakhla meesha nakhlo la yidhaahdo oo bayna daa'if wa maka u dhaxaysa oo fatarsuda aada jeedaaliso bihaa adiga oo halkaa jooga qurayshan quraysh quraysh iyo safaradeeda iyo warkeeda waqif lanaa noo soo ogow calaa akhbaarihim wararkooda marka waa ciidar sirdoona ayay ahaan maahane dagaal looma dirin soo dagaalama lama dhihin marka amarkii rasuulka way jebiyeen dagaal bay galeen wamaa in tamma wamaa in atamma maba dhammaynin cabdullaahi bnu jaxsh alkitaaba qoraalkii xataa qaala ilaa uu ka yidhaahdo samcan wa taacatan samcan maqalay wa taacatan u hogaansanayaan linabiyillaahi nabiga ilaahay uma markaa kadib qaala liasxaabihi wuxuu ku yidhi ina rasuula allahi rasuulki ilaahay sala allahu calayhi wasalam amaranii wuxuu amar igu siiyey an amdiya inaan socdo ilaa nakhla meesha nakhla la yidhaho waa meel macruuf oo la yaqaano liarsuda si aan macluumaad uga soo ogaado oo aan ugu cimil galo ama aan aag ugu galo ama aan u jeedaaliyo qurayshan quraysh xataa aatiyahu ilaan rasuulka xataa aatiihi ilaan rasuulka u keeno biakhbaarihim quraysh wararkeeda waqad nahaanii rasuulku wuxuu iga reebay oo iga nahiyey can an astakriha can an astakriha inaan ku qasbo axadan mid oo minkum idinka idinka mid a calalmudiyi maci inuu isoo raaco side toddobadiinaa nin ninna inuu isoo raaco ha ku qasbin buu yidhi rasuulku sala allahu caleyhi wasalam ee faman qofkii kaana ahaada yuriidu doonaya ashahaadata inuu shahiidnimo ku dhinto oo wayarqabu fiiha shahiidnimadaas jecel falyasxabnii ha isoo raaco waman kariha qofkii arrintaan necib daalika arrintaana falyarjic ha iska laabto hayra madmuumin mid la cambaareeyay isagoon ahayn oo hadda cid wuxuu haysataa aysan jirin fa qaala alqowmu ciidankii oo dhan waxay dhaheen samcan maqalay wa daacatan u hogaansanay lirasuulillaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam inamaa namdii macaka waan kuu raacaynaa xaysu meeshii amaraka uu ku amray nabiyullaahi nabiga ilaahay uma saara alqowmu qoomkii way socdeen sideed ahaa xataa balaquu ilaahay ka gaadhaa nakhlata meeshii nakhlo ahayd watafaquu waxay bilaabeen yajuusuuna inay ku gaaf wareegaan khilaala duruubi wadooyinka wadooyinka meeshaas ku yaallo oo dhan inay kolba meel tagaan liyatarasaduu say u soo ururiyaan akhbaara qurayshin quraysh wararkeeda wa fii maa waqti hum iyagu kadaalika sidaa ay yihiin ay warwan raadinayaan absaru waxay arkeen can bucdin meel fog waxay ka arkeen qaafilatan safar liqurayshin quraysh ay leedahay safarkaasoo fiiha ay la socdaan arbacatu rijaalin afar nin afarta nina maxay kale yihiin wahum iyagu camr ibnu alxadrami waalxakam ibnu kaysaan wa cuhmaan ibnu cabdillaahi iyo wa akhuuhu almuqiira ah almuqiiratu ibnu cabdillaahi afartaa nin wa macahum waxayna sideen tijaaratun tijaaro iyo bacmushtari bay sideen alaab oo fiihaa liqurayshin quraysh ay leedahay oo fiihaa waxaa ku sugnaa juluudun maqaar iyo wa zabiibun zabiib iyo wanaxwha wax la mida oo mimaa kii ka mida kaanad ahayd quraysh kaanad ahayd quraysh quraysh tatajiru bihi tii ay ku ganacsato cinda daalika markaa agtiisa markay arrintaa arkeen akhada asaxaabatu asxaabtii sideed ahayd waxay bilowdeen waxay bilaabeen yatashaawaruuna inay tashadaan fii maa beynahum dhexdooda wa kaana wuxuu ahaa alyowmu maalintaas ay safarka arkayaan ay tashanayaan waxay ahayd aakhiru yowmin maalintii ugu dambeysay maalintii ugu dambeysayoo min ashhuri lxurumi bilaha xurmada lehee aan la dagaalamin maalintii ugu dambeysay bay ahayd maalintii ugu dambeysay bay ahayd fa qaaluu waxay dhaheen in qatalnaahum nimankan haddii aan dillo fa inamaa naqtuluhum waan dilaynaa fi shahri alxaraami bil in la dagaalamo ay xaaraam tahay baan nimankan dilaynaa waa maalintii ugu dambeysay bishii ugu dambeysay ayaan dilaynaa wa fii daalika arrintaana waxaa ka mid a waxaa ku sugan wa fii daalika waxaa ku sugan arrintaas oo inaan nimankan layno maalin oo ashhurulxurum ka mid a bilihii dagaalku mamnuuc ahaa wa fii daalika waxaa ku sugan maa fiihi waxaa ku suganoo min ihdaari xurmati haada shahri bishan xurmada leh xurmadeeda oo lagu tuntay taa inaan ku tumanno oon ku dhoobaysanno iyo watacarudi iyo inuu ina soo gaadho lisukti alcarabi carabta oo dhan cadhadeeda oo ina soo gaadho jamiican dhammaan oo carab oo dhan ay noogu xanaaqdo ay noogu cadhooto wain wa in amhalnaahum haddii aan muhlo aan siino oon muddo siino aan hadda dhaafno maantana maanta haddaan u kaadinno wa in amhalnaahum haddaan nimankan u sugno oon u kaadinno xataa yanqadiya ilaa uu ka dhammaado haada alyowmu maalinta ilan berri ashhuru xumti baa laga bixi oo nimankan col baa nahaye haddii lala dagaalamo oon layno iyo oon xoolahooda qaadanay iyo cid inagu haysata ma leh maxaa jira xiira xiiraan nahay iyaguba maarata waxaan oo dhan way qaadanayaan wain am wain amhalnaahum haddii aan u sugnana xataa yanqadiya ilaa uu ka dhammaado haada alyowmu dakhaluu waxay naga gelayaan fii ardi alxarami dhulkii oo xurmada lahaa yay naga gelayaan wa asbaxuu waxayna noqonayaan fii ma'manin meel ay aamin yihiin mina inaga inaan waxba ka qaban karin wamaa zaaluu kama ayna zuulin nimankii asxaabtaha yatashaawaruuna inay ka tashadaan arrintii xataa ajmacuu ra'yahum ilaa taladooda ay ku go-aamiyaan cala alwuhuubi calayhim nimankii in lagu boodo oo la weeraro iyo wa qatlihim in la laayo iyo wa akhdi maa fii aydiihim waxay xoolo ay gacanta ku hayeenna in la qaato haniimatan iyadoo haniimo ah wa fii laxadaatin ilbidhiqsiyo qataluu waxay dileen waaxidan mid oo minhum iyaga ka mid a wa asaruu ithnayn labana way soo maxbuus ahaan bay usoo qabsadeen wa fara araabicu kii afraadna wuu ka baxsaday oo maaragtay wuu ka orday oo way gaari kari waayeen marka arrintaas ayaa dhacday oo maxaanku idhaahdaa wixii loo diray waxaan ahayn iyaga yay galeen waxaa loo diray oo keliyaeta war soo ogaada maxaa jira meeshaas meel laga dagaalami kara maaha xogaanta ay qabto waa waxa weyn waa maka duleedkeeda maka duleedkeeda inay sideed nin khatar weyn bay isgeliyeen amarkii nabigana waa jebiyeen arrintaasi buuq weynna way dhalisay laakiin ugu dambaystii waxa weeyaan qur-aan baa kusoo degay aynu ilaa maanta aqrino waa la canaantay oo arrintay sameeyaan inay sax ahayn baa la sheegay laakiin haddana kuwa wax ka sheegaya ee leh ashhurulxurum bay dagaalameen oo quraysha dembiyada ay galeen inuu ka wen yahay yaa la sheegay iyaguna inay nimankankadu ay rajo fiican leeyihiin ulaaika yarjuuna raxmat allaahi baa la yidhi marka darsigana intaas ayaan ku daynaynaa wasala allah wasalam calaa sayidina maxamed wacala alihi wasaxbi